فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo wakhtigan oo kale idinkaga imaado warbaahinta islaamiga alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida qodobada caawa aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalk oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxa mujaahidiinta maantay ay kula egteen duleedka magaalada muqdisho faahfaahin ayaan idinkaga soo gudbi doonnaa qaraxaas barnaamijka waxaad kaloo ku maqli doontaan xalqada koowaad taxana aan ugu magacdarnay ramadaan bishii futuuxaadka xubinta soonka iyo caafimaadka ayaa sidoo kale caawa barnaamijka ku soo gudbi doonnaa laba askari oo ka soo goostay dowladda federaalka uu isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose waraysi ayuuna la yeelanay oo ay kaga waramayaan waxyaabaha ay la soo goosteen ayaan barnaamijka caawa idinkugu soo gudbi doonnaa qaar ka mid ah wariyaasha idaacadda alfurqaan ayaa igala qaybgelaya ramadaan mubaarak ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo faahfaahsan ku soo dhowaada aan ku bilowno qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho maanta ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin waxa ay qarax la eegteen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa deegaanka jasiira gaariga oo ahaa nuuca cabdibilaha ah iyo mujaahidiintu waxa ay qaraxa kula eegteen isagaoo maraye inta u dhexaysa jasiira iyo busley ee duleedka magaalada muqdisho ugu yaraan hal askari ayaa qaraxa ku dhintay lix kalena way ku dhaawacmeen gaarigii cabdibilaha ahaa oo ay wateen ciidanka dowladda federaalk ayaana goobtaas ku burburay
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad weli dhegaysanaysaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta soonka iyo caafimaadka caawa waa qaybta koowaad waxaa soo jeedinaya digtor qorax cabdulqaadir أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده kusoo dhowaada barnaamijkii aan ugu magac darnay soomka iyo caafimaadka fadhigiisii koowaad maanta waxaan rabnaa in halkan kasoo gudbinno faa-iidooyinka uu leeyahay soomka ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisu wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay annaga iyo dadka naga horreeyaba oo mu'miniinta ahaa inuu ilaahay ku waajib yeelay soomka saan allah uga dhowrsanaano oon taqwadannada u helno intaas kadib walaalayaal saaad barnaamijka ku maqlayseenba caafimaadka iyo soomka waxaad dareemaysaa markii laga soo tago cibaado muxuu kaloo leeyahay ee soomka walaalayaal caalamka hadda aan joogno wuxuu ka noqday caan in laisku daaweeyo dhakhaatiir badan oo aan lasoo koobi karin magacyadooda iyo kutubtooda yaa waxay sheegeen in soonka u daawo yahay taasna waxay noo sheegaysaa allah subxaanahu watacaala ummadda wax ma faro ilaa khayr baa ugu jiro ilaahay ummadda wax kama reebo ilaa shar buu u yahay waxaa asaga ummadda walaalayaal waxaan kaloo dareemaynaa ilaahay subxaanahu watacaala xigmadiisa waxaa ka mid ah maadaama dadka mu'miniinta ah kow iyo toban bilood ay afurnaayeen cunto cunayeen biyo cabayeen daawooyin qaadanayeen in jirkooda uu sun badan ay ku kaydsan tahay suntaasna laga rabo in laga saaro bisha ramadaan ilaahay marka wuxuu nagu dardarsiinayaa weliba ajar noo saaray inaan bisha ramadaan aan u daawowno daaca ahaan inaan la imaano tarbiyatun linnufuusi oo ah qofka biniaadanka inuu ogaan karo horta in naftiisa wax ka reebi karo joogi karo cunto la-aan biyo la-aan iyo wixii lamidaba maxaa kaloo ku jira meesha wasixatun waa ayadana waa caafimaadba ramadaanka waa caafimaad walaalayaal maanta marka fadhiga naga koobaad waxaan ku qaadanaynaa waxyaalaha laga qoray ramadaanka oo qofka biniaadanka uu ka faa'iidaya hadduu soomo midka koobaad walaalayaal soomka waxaa looga hortagaa cudurkan faafaya loo yaqaano kansarka dhakhaatiirta dhanna waxay iskugu raacsan yihiin oo hadda qoreen in cudurka kansarka looga hortago soomka qodobka xiga wuxuu noqonayaa dadka qaba sokorta nooca loo yaqaano taybtuuga ama sokorta qaybteeda labaad dadka noocaasa hormoonka loo yaqaano insuliinka jirkooda wuu leeyahay laakiin ma fahmo sokortii asaga uu jirka u qaybin lahaa saas la aligeeda isfaham la-aanta ka dhexaysa hormoonka insuliinka iyo sokorta ayaa meesha ka baxayo kadibna qofkaasi bisha ramadaan waxay u noqonaysaa bilaha ugu fiican ee nolosha soo martay oo sokorta ay degan tahay qodobka saddexaad walaalayaal miisaanka ayaa ramadaanka hoos u dhigaa taasoo laga faa'iidayo qofka hadduu miisaankiisu u kordho wax kastoo kole xadkiisa dhaafo waa cudur kadibna qofka waxa u nuglaanayso markuu miisaankiisa u kordho dhiig karka inuu ku dhaco kale sokortoo kale iyo cudurro badan sida kolestaroolka murugo badan shaqo la-aan badan fadhi badan cajis waxaas dhan uu ka hortegayaa qodobka afaraad walaalayaal wuxuu kaloo uu ramadaanka uu jirkanaga kusoo kordhiyaa oo wanaag ah regulated cell metabolism waxaa la dhaho oo ah unugyadaas jirka markay cuntada qaataan cuntadaasi waxay u bedelaan qayb kamid waxay u bedelaan energy cuntadan cunno qayb kamid waxay u bedelaan protein qaybna way ka saaraan jirka oo qashinka ah qashin saarka asaga ah cell metabolismka asaga korba u qaadaya qodobka shanaad walaalayaal wuxuu boost its brain function macnaheedu maskaxda biniaadanka ayuu kor u qaadayaa qofka fahankiisa xifdintiisa firfircoonidiisa kor bay noqonaysaa wuxuu kaloo walaalayaal meesha ka saaraa reduce oxidative damage and inflammation oo ay tahay walaalayaal free radicals waxa la dhaha jirta oo sun ah oo jirka raba in laga saaro oo seelka dila waxyaalahaasna jirka uu ka saaraa walaalayaal wuxuu kor u qaadayaa oo kaleeto wadnaha shaqadiisa iyo kor u qaadaa wuu wanaajinayaa ramadaanku walaalayaal wuxuu kaloo ramadaanka uu kor u qaadaa immune and cellular repair systems oo laga wado difaacaaga iyo kabsashada unugyadaadii kaa burburay inay soo wanaagsanaadaan iyo kor u qaadayaa walaalayaal intaanba walaalayaal waa daraasa la sameeyey dad badan baa lasoo aruurshay kadib baa baaritaan lagu sameeyey waxaa la ogaaday intaanba dadka waxbaa iska bedelay caafimaad dadka ka dheefeen wamaca daalika walaalayaal iyadoo saas ay tahay dad waxaa jira soomka uu dhibi doono oon awoodin waxaana ku sheegi doonaa hadduu allah subxaana watacaala raalli ka noqdo xalaqaadka soo socda maanta waxaan kusoo gabagabeynaynaa faa'iidada uu leeyahay soonka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan qaybta koowaad taxana aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan ku soo gudbinayno macaarig waaweyn iyo futuuxaad oo muslimiinta ay galeen bisha barakaysan ee ramadaan waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaannu halkaani ka bilaabi doonnaa allah idankii taxane taqaariir ah oo aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan kusoo gudbin doonno macaarig waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن xalqada koowaad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa qaswadii weyneed ee beder oo ahayd dagaalkii ugu horreeyey uguna adkaa ee uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam hogaamiyey oo ay muslimiintu la galeen gaaladii qureysheed waxaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagoo ku sugan magaalada madiina wardoonkii muslimiinta soo gaarsiiyey qabar sheegaya in kolanyo ganacsi oo ay qureysh leedahay kana timid dhulka shaam ay kusii jeedo magaalada maka xilliguna waa bisha barakaysan ee ramadaan sanadkii labaad ee hijriyada isagoo hogaaminaya saddex boqol iyo dhowr nin oo isugu jira ansaar iyo muhaajiriin ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam deg deg uga baxay madiina si uu waddada ugu galo kolanyadan siday hantida ballaaran loogana dhigo qanaa'im ay muslimiintu ku intifaacaan quraysh oo lafteedu ahayd awood milatari iyo mid siyaasadeed oo ishaysata ayaa sirdoonkoodu waxay ka war heleen gulufka dagaal ee ka yimid madiina waxaana qayladhaan deg deg ah la gaarsiiyey maka taasoo ugu baaqaysa inay hantidooda ka dhacsadaan ciidamada muslimiinta habeenkii ka horeeyey dagaalka waxay muslimiintu qaateen waqti deggan xaraasadooda ayayna adkaysteen roob yar oo neecaw iyo naxariis wata ayaana u da-ay kaas oo uu alle ku tilmaamay mid uu muslimiinta kaga nadiifinayay ridsiga shayddaanka nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa alle u istaagay aadna u baryey isagoo guul weydiisanaya maadaama ay soo baxday xaalad dagaal oo aan horay loogu tashan sidoo kale muslimiinta ayaa iyaguna allabariga qayb ka ahaa allah subxaanahu wa tacaala waxa uu addoonkiisa moxamed bin cabdilaah sala allahu calayhi wasalam ka aqbalay ducadii waxaana lagu soo dejiyey waxii tilmaamaya in guushu ay dhankoodu jirto garabkoodana ay ka dagaalami doonaan malaa'igta aroornimadii toddoba-iyo tobanka ramadaan sanadka labaad ee hijriyada ayuu dagaalku ku bilowday mubaaraso oo ah in labada saf ay rag isaga soo kala baxaan indhahana laga daawado seefta ayaana lagu boobay madaxyaweyntii qureysheed ee mubaarasada usoo baxay tani waxay keentay in gaaladii ay caroodaan labada safna uu dagaal furan ka dhex bilowdo halkaasna waxay guusha ku raacday muslimiinta madaxyaweyntii gaaladana fagaaraha dagaalka ayaa meydadkooda la bilqay madaxyaweyntii madax adkaa ee maalinkaas muslimiinta laga horleexiyey waxaa ka mid ahaa caduwullaahi abujahal oo uu nebigu ku tilmaamay inuu ahaa fircoonka ummadda rasuulkana aada u dhibi jiray intii uu joogay maka waxay muslimiintu sidoo kale macrakadan waartay kusoo qabteen tobaneeye ka tirsan reer qureysheed kuwaasoo markii dambe muslimiintu madax furasho ka qaateen qabarka guushan taariikhiga ah ee muslimiintu kasoo hoyeen dagaalkii beder wuxuu gilgilay mushrikiintii maka iyo guud ahaan jasiiratul carab wuxuuna horseeday in tiirarka dowladda islaamka dhidibada loo aaso munaafiqiinta iyo yahuuddii degganayd madiinana ay noqdaan gacan kugambad aan bannaanka lasoo istaagi karin shirqoollada ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta khaswatu beder oo uu allah subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay yowmulfurqaan waxaa waariyey qur-aanka kariimka guusha halkaas laga soo hoyana waxa ay noqotay mid weli ilhaamisa mu'miniinta xaq udirirka ah zaman weliba iyo goob kasta oo ay joogaan waxa ay khaswatu beder ka mid tahay namaadijta iyo tusaalooyinka loo soo qaadanayo in kooxda yar ee mu'minadda ah ay loodin karto tirada badan ee gaalada iyo in iimaanku ka xoog badan yahay kufriga iyo nifaaqa halyeeyadii ansaar iyo muhaajiriin ka koobnaa ee ka qayb galay dagaalkii beder waxay ka tilmaamnaayeen saxaabada intooda kale allahna wuu siiyey fadli iyo makaano dheeraad ah oo ah in dembigooda la dhaafay jannadana ay geli doonaan markii cumar binulkhadaab radiallaahu canhu diiwaanka sameeyeyna waxa ay reer badar ahaayeen ragga ugu biilka badan jiilka saxaabada taasoo muujinaysa inay adduun iyo aakhiraba ku hormareen waxa ayna mansiladaasi ku kasbadeen halgankooda jihaadka
نخلص لله عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من نور intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa qaybta koowaad ee taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayno xalqada soo socotana waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu لله الكفان يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت
waa hagaaga qeybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiiyada ayaan soo gaarnay degmada kurtun waarey ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa dhowaan lagu soo bandhigay laba askari oo kasoo goostay ciidanka dowladda federaalka kuwaasi uu isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waryaheena cabdifataax faarax diiriya ayaa waraysigan idinku soo maqan la yeeshay askarta magacayga waa cabdulaahi cabdi ibraahim waxaan joogaa haddeer waxaan joogaa degmada kurtunwaari ciidanka oo dowladda dowlado kala duwan ayaa soo tababara marka adigu ka xaggee dowladahii kusoo tababara waa kuwe etoobiya etoobiya marka sanadka aad tababarka kusoo qaadato waa sanadkee laba iyo labaatanaa imise idinku qaaday tababarkiina afar bilood haye markii oo idiin soo dhamaada tababarka xagee timaadeen waxaan nimaadnay muqdisho here maslax taliyaashayna waxay na dhaheen waxa weeye waddankiina ayaa imaateen goor dambe qori qoryaashii markaa nala qaybiyey waxaana lehay shabaab waddankii waa ka dhammaaday ayaana lehay ma garat marka wax afka laga sheega waa been indhuhu waxay arkaan baa run ah markii kowdii laidiin sheegaya marka adinku sidee u aragteen marka anigu waxaan aaminsansaa dee inuu shabaab oo aan dhamaanin waan ognahay anigu shabeella hoos baan ka dhalanay shabeella hoos oo dhan inay shabaab haystana waan ogeyna ma garat waa gartay hiiraan oo kuuka yahay barka bar ayadaa haystay ma garat E, marka oo ay saas idin dheen idin khudbeeyeen oo qoryahan idin dhiibeen xaggee idin geeyey marka
meel la yidhaahdo maxaas maxaas markaa nala geeyey hal guuto baan ahaan halkii guuto saddex urur baan ahaan saddexdii urur ururba meel ayaa loo kaxeeyey anaga waxaan ku jirnay ururkii oo jicigow iyo beledweyne xaggiisa loo kaxeeyey marka laydin geeyey wax dagaalood ka qayb gashay ma jiraan intaas oo laydin keenay waxaan sheegi karaa oo indhahayga ay soo arkeen oo xaqiiq ay tahay oo hibla idhahay aan ahayn inaa qoryaha dadka qaar oo isku soo xooreen oo mujaahidiinta ay gurubsanaysay indhahaygaan ku arkay qof nool oo oo aan u jeedo oo wala oo macnaha garabkeyna ahaa oo aan kusoo ararnay iyo miidad fara badan inaan tallaabsanay aa indhahaygaan kusoo arkay meeshan waa intee jicigu jidgal buu ahaa jidgal buu ahaa waad socoteen waa lugeynayda mise gabaaridaa saarneeda may waa lagu haynay roondo baan aadaynaa baa nala dhahay laba hurin ururkii waa saddex hurin hal hurin xerada ayaa laga reebay laba hurin baa aaday roondo waxaan u soconay webiga xaggiisa ciidanka markaa muraalkooda siduu ahaa muraalkooda ma dhisneena dadka cabsi fara badan baa ku jirtay waa qofka bini-aadanka waxa weeye waa dadkaas waad og tahay meenuun baa laga baqaa waxaa leeyahay meenada goormee kula kacee ma xabadda hataa lagama baqo meenada goormee kula kacee un baan laisku haystaa ma garat gawaari iska daay adig qorigaaga oo wadato hataa dadka qaar waxaan ogahay oo rasaas iska bixinayo oo kiilaadka iyo badin oo leeyahay oo rasaasta xerada iska dhigayo aan ogahay marka oo roonda la aadayo xaaladayna waa aad bay u qaraaratay markaa dagaalka nala qabsay kuwa macawiisley ah iyo iyo anaka baan isku dhex jirnay kuwa macawiisleyda naga horreeyeen markaa las qabsaday kuwa macawiisleyda ay kusoo bilaabatay waa yareen kuwa macawiisleyda marka isla markii laba nin macawiisleya iyo hal nin oo oo horintiina ah abaa nolol meesha laga anakan meeshan kasoo kala cararnay nin hal meel isku sheeg waa la waayay khasaaraha marka idin gaaray intuu leekaa khasaara wuxun wuxuu ahaa khasaaro weyn buu ahaa jab weyna meesha nagu soo gaaray saddex saddex nin baa meesha naga soo baxday iyo laba nin oo dhaawac ah oo dhaawac fudud ah dagaalo kaleo aad ka qayb gashay iyo meelo kaleoo laidin geeyey ma jiraan ha waa jira anakoo beledweyne u soconno meel dhaxdaas oo tuulo liiraa oo oo magaciisa aan xoogaa iga maqan niman walaayada anoo galeen beledweyne meel aan ka fogeyn jiha ahaan webiga jiinkiisa weeye oo markaa laga baxo jicigow halgan markaa laga baxo weyne loo socdo laamiga jaayga cad waxaa weye arbushaad baa nala galay qof aan hadeer anaka aan aragnana malahan meesha waana rasaas nala soo furay markaan saa u wada daadanin qof bilo aadan aan aragnin malahan geedaha baana soo xabadayeen ma naqaano dadka de cirkamuu ku jira dhulkamuu ku jiraa cid bini aadan oo aan aragnin malahan meeshii meel geed ku yeelan ma ahayn goor dambe meeshii waa la kala cararay hal meel isku sheega la waayo beledweynaha isku shuqnay horta walaal kheyr allah ku siiye nimankaas horta oo gaalada ah mar walba waxay ku leeyihiin nimankaan say niyadooda ugu jabin ay waxay ku leeyihiin shabaab horta waa dhamaatay waxay leeyihiin nin walba waddankiisa ha horeysta ee shabaab waa dhammaatay guul iyo farxad baad ku noolanaysiin baa lagu dhaadhicinaa horta qofka biniaadanka xaqiiqda markaa la dul istaagana shabaab horta ma dhammaano wax dhammaanayna ma ahan diinta muslimka ma dhammaato ani ahaantayda waxaan isbahay nimankan dhaqankooda iyo hadaladooda iyo dhaqankooda markaan arkay mujaahidiintana ee dhabta ay wadato markaan arkay waxaan isdhahay macnaha inaan soo dhiibo waa soo baxay hadeer hadeer qalbo furan iyo gacan furan baan igu soo dhaweyn shabeellaha hoos ayaan joogaa maxaa lagu sheegaya intaa xaggaa joogtay hadda waxaa markaan joogay waxaa liisheeg saraakiisheeda waxaa dadku dhaadhicinaysay nimankaas haddaa u tagtid adoo qori wadatid iyo adi qori la-aanaba haddaa mar gacanta laguga dhigo inaan lagu biraynayo habad hataa aan lagu qureyno oo caadi mindida caadiga lagugu biraynayo aniga waxaan aaminay allah markaan isdhahay keligay go-aan aan qaatay oo aan isdhahay macnaha inaa diinta islaamka aan kusoo laabto kadinimadaas aan kusoo baxo go-aan aan ka qaatay allah baan aaminay wax oo ayaga sheegaya inay been tahay aan dul istaagay walaayadda qalbo furan ee gacmo furan ba igu soo dhaweysay waa gartay marka saaxiibadaadii aada safkaasi dowladda federaalka iyo shisheeyaha aada iskula jirteen maxaad fariina u diraysaa fareen waxaan u dirayaa horta fikirka aad ku jirtiina waa qaldan tihiin ninkaas xasan sheekh maxamuud la yiraahdo oo mar walba uu soo dul istaagayo shabaab waa dhammaatay halhalba meel u socda oo idin leeyahay waa idin qaldayaa ninkaasi oo idin qaldan baan idin leeyahay marka walaalihiina oo muslimiinta ah qof walba walaalow leeyahay hala soo xiriiro xarakaadka mujaahidiinta oo walaayada shabeella hoose hadeer aniga isoo dhaweysay sidaas oo kale meel walba way joogtaa galgaduud ha noqoto hiiraan ha noqoto hirshabelle ha noqoto meel kasta way joogtaa waxaan leeyahay lasoo xiriira meeshaas gaalnimadaas qofkii ku dhinto ma fiicna tooba keento oo walaayada islaamka ay usoo dhiibtaan insha allah magacii maxamed xasan cusmaan naanesteyna maxamed deeraha loo yaqaanaa aniga aan ku tirsanay ciidanka hooga ee dalka aan ku tirsanay ciidanka dowladda federaalka ayaad ka tirsaneyd marka ciidanka kuwooda no- kuweedaha ka ahayd ciidanka waxaa ka ahay ciidanka oo guutada lix iyo labaatanaad oo etoobiya kusoo tababartay eye sanadkee marka aad tababarka etoobiya aad kusoo qaaday labada kun labaatan iyo labadii marka saraakiisha etoobiyaan miyaa idin tababarayay mise ajaanib kale mise kuwa idin tababarayay maxay ahayd waa etoobiyan iyo waxaa ku jiray iyo iyo iyo ee, kuwa turjumaana ku jireen mafahad oo soomaali ah waa gartay markuu tababarkii ayaad qaadateen ka gadaal maxaa xigay ka gadaal waxaa imaanay waa naga soo qaadeen waxaa imaanay xere ni- ee, la dhaho muslax xere muslax markii noo im- oo noogu keeneen waxaana siiyeen ee, fasax oo aday saddex bilood ah xaafidihii iyo wixii ee, lasoo lasoo fiirtay alixi waa baahnay xaafidihii aan tagnay saddex bilood aan joognay aday bishii saddexaad aan soo xaroonay xeradaan galnay waxaana la siiyeen qoryo qoryihii noo qaybseen waxaana u khudbeeyeen maxay idin sheegeen marka markay idin qudbeynayeen waxay nagu khudbeynayeen ee, waxay dhaheen wadanka shabaab ma joogo mana cabsinaysan ee, qof shabaaba ma arkaysin waxay joogan afta lagu soo dhigaa shabaab ma jooga ayaa laydin yiri marka qoryaha maxay idinkugu dhiibeen marka hadduu shabaab joogin maya habad habadkii joogaan aniga aniga dhamaystirayna waay habad ee, waxay nooga dhiibeen habad habadkii joogaan ha inay gacanta kusoo dhegna ha adinka inaad soo qabataana laydin sheegay ha waa gartay anigana qof maanaa awalba oo la qalday oo- oo maaragta been loo sheegay anigana beentaasi uu- uu waxaan ka dhignay run waa tagnay guryaha na siiyeen waa noo khudbeeyeen waa raacnay dadka idin qudbeeyey mataqaana magacyadooda Ah, ninkii la oran jiray hadda coos yunu ku galay oo sheekh maabe iyo ninkii la oran jiray ismaciil cabdimaalik ba laba guuta aheyni Eh, guutidii hadda eh, ninkaas sheekh maabe ninkaasuu ahaa ninkaasna waa uu- uu tegay Eh, marka afgarkuu ku galay anigana ismaciil cabdimaalik aana watay ma fahan kala guutahayna markay idin qudbeeyeen marka xaggee u jeesteen marka xaggee laydin dira guutidii shaamacado guutida waa guuti kuwada la dhex jiray waa la kaxeeyey waxaa la geeyey iridan hoos weyne annagan waxaana la geeyeen eh, hiiraan maxaasana geeyeen markii oo maxaas la idin keenay marka maxaa xigay maxaas waxaa marka nin aniga u tagnay maxaas tagnay etoobiyaana subaxda kale waxaa la dhexe waa baxeyna waa dhagaalaynaa etoobiyaanka idin yimid a waaba maya ayaga dida wate anigan dadana wate saraakiilana wadate asagan saraakiil soomaaliya wadate waa gartay marka ayagan etoobiyaanka marka ma soo dhaqaaqeen mise idinkaa dhaqaaq ayaga miinaa bixinayan mafan waa gartay meenigii sida u bixinayo meel u dhaweyn oo ade- eer gorof meel u dhaweynin aad gaarto waxaa la habeenkaasi uu habeen habeen bar uu ku noqday uu difaac u xirtay anigan meel aan ka dhaweynin abaaradi ee labaatan daqiiq ama toban daqiiq loo soconayo aan difaac xirinin mafahad waa gartay waa joognay sidaan u joognay habeenkii subaxdii markii la gaaray Haya.
uu harga aniga bartaasan ka dhaagnay ayadan waa laabay waa idinka laabteen aa magaalada maxaad u noqdeen aninka marka wado gaari nooma socdo raashinna ma wadin biyana ma wadin waa dhagaagnay waxaa aadnay ilaa eelgorof eelgorof aan la gaaraynin meel oo us- oo oo ka sokayso aa waxaa ku- meesha ku dhacday miina miinaa qaraxday ma fahan miina weyna meesha ku jirtay oo la ilaalsana haragajajinaysin duurku ku jirtay aniga labada dhinac aan ku socnayna aa meesha waxaan soo qabsateen ee, be- ee, sibin iyo iyo beetaam iyo kuryanyaashii iyo waxaasa noogu soo farjeen habad mafahad wabaheebeen ku baranay maalaan ku ergelinay aniga raashin ma wadana waxna ma wadana mafahad waa gartay meeshaan isku joognay muddo saddex beri aan joognay markii dambe waxaan dhahay ciidanka aniga meeshaan ma joogi karna ciidanka adi lugba hadday qaado meena ku soconays oo m- oo qof mu meena ma ogi wax kale aan ku istaagayna Ah, ciidanka waxaa dhahay meesha aniga waa ka baaba'ayna oo ciidanka waa laabanayna amar waaye amar waaye intii uu laga dhahe uu magaaladaas joogay mafahad waa gartay magaalada galaan elbaabi iyo waxay waa waa wax badan oo soo jabtay iyo timir iyo waxaa la arkeen waa cuneen Haya.
waxaa dheheen eh, meesha waa joogaan aniga meesha ma gali karno inay dheheen uu kusoo loqodeen hataa diyaaradda eh, waa lasoo diray diyaaradda waa la socotay waa cabsadeen waa inay kusoo laabteen habeenkii kale wax allaal aniga wax noo imaadina ma leh maalintaas ka bacdi aniga eelgorof naga galeen eh, xabada nagu soo tuureen iyo ma ogi wax maalin dagaalna igama horeynin xabad kalena ma igama dambeyneen mafahant hoos weyn habeenka la galaayo habeenka eh, maalinta subaxdeena eh, aan soo jabnay hele oo oo laga galaayo ciidanka la afjarayo markii Waxaa- kadib cows waxaa imaan markii cows weyn la gelaya cool gorofaad joogteen eelgorofaan joognay ha Eh, haye wabaha wab- wabaha wabahaan joognay markaas markaas waxaa joogteen ah marka maxaa marka maxaa maqasheen cows weyn yaad ka maqasheen Osweyne waa la Osweyne waa la afjaray ciidanka waa la galay gorgor iyo ciidanka meesha joogay oo eh, eh, Sheekh Macado ciidanka watay Ah, waa la afjaray uu maqleen ciidanka markii saas maqleen uu subaxdii kale ciidanka waxaa galay qof walba meesha jooguu ku dhagaagay mafahant habeen dadkii aan hore usoo baxeey oo xamar aan soo galay ahey saddex bilood aan joogay mushaarkii waa liiga jaray waa saddex bilood mushaar la-aan aan noqday waa isku joogay xaafadii waa isku noolaa dee kulli kulli jarisay kusoo harooday dheh waa harooday ciidanka dhan meesha lagu harooday markii dambe waxaan dhahay aniga beenan sheegay waxaan dhahay niyow hooyaday ah, intaas bilood iga maqneed aniga ma arkin eh, inaan u tago oo maaragta aniga waqti nas- oo oo nasoo fiirsiyo waa u hiisi hasa inay liisiyaan rabaa dhehe ma fahan waa gartay waa liisii warqadaa lii jaray xamaran xamaran kusoo galay waa gartay walaayadda islaamiga inaan kusoo biiro ana maaragta oo tawxiidda lii qabto aad oo meeshii a- aan kusoo xiriirkaas aan samaystay oo kusoo biiray gacamo furanayo lagasoo dhaweeyey
dhegaystayaal caawa barnaamijka dhuuxa waraysiyada intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa fii amaanillaah salaamun calaykum ramadaan mubaarak هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي